dhigtay asalka kalaamkiisa waa inaan kuba laadna ama asalka kutubtante adi kule aqriyayo la meeriye de haddii kitaabkan bal meerihi kale asalkoyda ma ciddi kale laba dhigatay cid bal soo yar aqride waayo waxyaalaha yar jiri karaa in oo shalay aanan sheegin oon de ama aan dhaafay oo kolley dee ruuxana ku joogsan kara isku taagi kara ama macnihiisaba aanu fahmi karin iyo ujeedadiisa aanu marka haddaanu baxsiyin ama aanu eegin yar dee iskaal ku keeni kara meelo qaarkoodna waxyaalo dhacay way jiraan oo laarto dee inaayan sabaab ahayn laakiin cid bal soo aqrida ama iskaal ka horyima khaasatan sharaxaan ujeedaa ma jirtaa ma idinka mid ma tahay anigu horta xag ay kama dee kama furaysayo ma garan kara dadku waxay yeelaan y bal wy maxaad usuad suaadna horta asalka hore waxaa la idhaha alarab ama hurda la-aanta maba aha soo jeedka iyo kale farqi waa yar dhexeeya hurda la-aan iyo soo jeed mid waa wuxuu ku tala galay ruuxu midna waa w aanu isagoo hurdo dooniyo aanu karin ba lakin imaka lisaarun baa looga jeeda horta suhaadin waa sahida ficilka ama sahida yashadu oo suhdan wa suhaadan mastarkiisii weeye oo macnaa waa cadam anowm ama hurdo la-aanun weeye laakiin cibaaradan baa dee iska le wawasaluu bal imika asaru garanay wawasalu suhaada waxay gaadheen haddii la yidhaha araq ama soo jeed bay gaadheen wax macnoy leedahay ma jirto oo dee mana noqonayso tarkiib saxiixa wasalu suhaada suhaad kala dee cadama noomtay ama araq ay tahay haddana way gaadheen marka meeshan xaraf yar oo keliya ayaa intuu ka dhacay macnihii u bedelmay kitaabkan uu kasoo naqlinaya ama ninka uu tiiriyeyna munawi waa imaam macruufo wuxuu sharxay jaamicu sagiirka kitaabkiisan faydulqadiir weeye cibaaradiisii bilowga waana markii uu suyuudi rubuustiisa sheegaya hadalkii uu ku yidhi halkaa markuu sharxayay qabtay waana kitaabkan shahiirka aada u macruufka ah ee jaamicu sagiirka sida fiican uu uguba sharxay faydulqadiir laydhaha marka cibaarada wasalu unba ah ficilku waa ficil maziida waasalu weeye wowba halkaa dambe taala waasalu suhaad oo macnaa waxay xidhiidhiyeen soo jeedkii waa tii hore hajar suaad bay la mid tahay macnaa waa hurdadii bay ka tegeen waa dhintii dalabka iyo wakti kastaba uu kuma jiray ayaa wuxuu ka mid yahay dadkii iyagu xidhiidhiyey istabageliyey iyagoo cilmi xifdigii qoridii dalabkii iyo waxyaalaha ku mashquul ah ee araq ama soo jeed iyagu xidhiidhiyey ee istabageliyey marka halkaa wasalu mahay waa wasalu un intaa wey waxaa kaloo dhacday cibaaro markuu sii waday twufiya sanata hamsin wa sitiin wa talaamia can samaanin wa samaaniina mualafan waxay la tahay ninkii in badan taraajim aqriyey marka cibaaradoodoo kale la isticmaalo oo sanadaasuu dhinto da-daasuu ka dhintay bay macnuu noqdaa kitaab meeshii ma soo galo halkana waxay noo taala can samaanin wa samaaniina mualafan saddex boqol iyo shan iyo lixdankii ayuu sideed iyo siddeetan kitaab ka dhintay taasna waa iyaduna khada madbaciya maaha waxaan leenahay wax kale kitaabkana horena ee uu kasoo naqlinayana cibaaradu way saxan tahay oo halkana sababku waxa weeye twufiya sanata hamsin wa sitiina wa talaamia can samaanin wa samaaniina sanatan mualafan maaha fadl ee waa sideed iyo siddeetan jir isagoo ah ayuu saddex boqol iyo shan iyo lixdankii dhintay taasna weye bal waa intan leeya haddii dee aqrideen waa wixii soo baxay waa kaa laakiin barkiin adigu la helay almarfuuc iyada safaxaadka waa toban safxaan hayaa laakiin bal si dee bal waa yar waxay leeyihin mufiid khaasatanna waan ogaan karnaana masterkii waxaan hadalladan iyo waxyaalihii iyo in dee inta badanna khada meel dhacayba markuu la kala naqliyo la kala naqliyo ayubuu sii noqdaa waxaa dhici karta si imaam nawowi sharxu muhadab ku yidhaha shay khada ayn toban kitaaboo kala duwan intay isku raaceen mid unbaa reer asal u ahaa intii kalea iska daba tagtay la yidhaha intaasaaba isku raacdoo la moodo wax weyn oo laysku wada waafaqsan yahay wuxuuna khada meel dhacay oo la kala naqliyey un la kala naqliyey un uu ahaabaa dhacday sa bal markaa ta dambe lina sharxushaaa micnuhayo way waxaan taa u leeya nuga shakisnay inay meelaha saka un dhacday albani oo kale markuu jaamicu sagiirka muqade waxa weeyaan saxiixiisa iyo daciifkiisa labadaba uu soo naqlinayo masaladana uu kaba hadlayo saxiixana uu kusoo naqliya daciifana iyada sidii caadiga ahayd oon khada ku jirin ama taxriif ku jirin buu isaga usoo naqliya halka dambe ibnu najaar baa dhacay ta hore muu soo naqliya waa inta dambe qaradkiisa ibnu najaar un baa kuma sugan ee ina lafdiga ibnu jaalid kuma sugna de kullina waxay la tahay waa wax ruux inun taraajim iyo waxyaalaha ama macrifooda ama culimada yaqaana aanay kaba qarsoonayn oo ina uu garan karo wixii khadaya jiran bal marka taas bahayd المرفوع من ضاف من قول كذا أو فعل لسيد الخلق الكريم الأصل الرفع صاحب أو الذي اتصل والأول الأصح عند من نقل مرفوع أyuu شheekhu inoo تacriifinaya waana si kitaabkii kale مصطلحa aan ku soo aragnay kuwii ku horeeyey ilaa bayqooniyadiina waan soo arkaynay تacriifyada bal marka ama tacriif keliya ha noqoto sida bayqooniyadii oo kale ama tacriif wax ka badan be marka wuxuu uhi sheekhu raximah الlahu taعaalى man daafa wixii u idaafooma macnaa loo idaafeeyo waxba ficilkan laasimka ama iskigala tago wixii loo tiiriyo oo min qowlin qowl ah maadiibu bayaan mintani ay u tahayba oo waxaasi qowl isaga hadal ah aw ficlin kada saas oo kale aw ficlin ama se ficil ah ayay loo tiiriya lisayid alkhalqi khalqiga kii u sayidka ahaa alkalimi اlaصl asalkiis ma fiicno waa nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamuh calayh kaa loo tiiriyo ayaa marfuucu yahay bal marka tacriifkii hore weeyo almarfuucu marfuucu ama huwa marfuucu maa xadiis weeye ama waa wixii indaafa u idaafooba ama loo tiiriyo min qowlin hadal ah kada saas oo kale aw ficla ama se ficila kadaadu waa wasankunba de adigu beydkunbu inoogu buuxiye dee waxba looma baahnayn lisayid alkhalqi khalqiga sayidkiisii loo tiiriyo weeye alkalimi اlasli asalkiisu fiicnaa tani waa si aan tacriifkii dee mashhuurka ahaa oo marfuuc xadiiska loo odhanaya waa xadiiska rasiqowl ha ahaado ama ficil ha ahaado ama taqriir haba noqdee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo tiiriyo iyadoona aan eegahayn sanadkii waayo waa sifo martin leeyahay sanadkiisu inuu xidhiidhiyo in taa inaanu xidhiidhin taa inaan eegayno hadduu sanadku xidhiidhana marfuuc waa la odhan haddaanu xidhiidhino kole dii rasuulka ilaahay uu gaadhsiisan yahay marfuuc baa la odhanaya kaasi waa tacriifkii aada u mashhuurka ahaa waana dee koodii culimadu ay ictimaadsadeen aw amase marfuucu almarfuucu rafcu saaxibi ku saxaabiyi wixii uu kor yeelay taasba weeye waa tacriif kale aw iladii amase waxaba weeye marfuucu alladii kii itasala xidhiidhay oo waxa weeye isagu kii kii xidhiidhay un ama rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkii ha ahaado waxa weeye amase yaanu noqoninba ee waa wixii isagu xidhiidhay sanadkiisu xidhiidhay kaas baa waxa weeye lagu magacaabayaa marfuuc lagu magacaabayaa balta ama bal haddaan rasuulkin kuga koobno kii isagu sanadkiisu xidhiidhay noocaasa kaas baa lagu magacaabaya marfuuc saddex tacriif buu inoo sheegay kooda raasixa isaga shadriga dambe inoogu sheegi sadexa tacriif waa tacriif waa kii macruufka ah ee dee markaa hadiyo kutubtana inoogu sugnaa waana ka muctamadka ah halkan oo ah wixii rasuulka ilaahay loo tiiriyo ama qowl ha noqdo ama ficil ama taqriire ayaa la yidhaahaa marfuuc markaa kaas hadduu sanadku xidhiidhana waa la odhan haddaanu xidhiidhin waa la odhan hadduu saxiix yahay xasan yahay daciif yahay kol hadii rasuulka ilaahay uu gaadhsiisan yahay ayaa marfuuc la yidhaha marka waxa weeye waa sifo matnigu leeyahay sanadka lama eegayo itisaalka iyo itisaal la-aantii matnigun baa la eegaya bal haku gaadhsiisan yahay koladii rasuulka ilaahay uu gaadho marfuuc baa la odhanaya taasi waa tacriifkii mashhuurka ahaa waana qowlkii muctamadka ahaa ta labaad waxa weeye waa khabiib tacriif ay kaba soo naqliyeen xaafid muxajarna uu yidhaaho waxaa suurtagalaba inuu ujeedo uun dee waa inta badan bay taasi makhraj alghaalib un ujeedadiisu ay tahay inay haalib tahay bal waxa uu ku tacriifiyey min صaxaabi wixii uu kor yeelo ayaa marfuuc la ydhaah oo marka halkaa wuxuu saaraya oo isagii uu saaraya haddii iyada waxa weeya nin taabici uu rasuulka ilaahay u kor yeelo ama taabicu taabic ama cid ka dambaysay inay marfuuca hore tacriifka waxa soo geliya inagu markaan leenahay qaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam sanadkiina masaafadaa dheere dee boqolaal iyo boqolaal kasmadoodaaba inoo dhexaysa marfuuc waa la odhanayay laakiin qowlka khabiib nin taabicii wixii uu kor yee saxaabi kor yeelo rasuulka ilaahay kor yeelun baa marfuuc la odhanaya hadduu xataa mursal noqdo ama noocyadii kale ama mucdalkii mucallaqi marfuuc lama odhanayo taasi waa cibaaradan ah aw rafcu saaxibin oo iyadna waa tacriif gaar ah oo khabiib baa taale culimada inta badan waxa weeyaan taas qowlkaa kumay tegin xaafid xajarna waxa la yidhaha waxaa laga yaabaa inuu ujeedadiisu tahayba in inta badan haddii rasuulka ilaahay wax loo tiirinayo saxaabi baa u tiiriya oo waa xaggii qaalibkee inaanu inkirahayn ama aanu anfiyahayn oonu meesha ka saarahayn haddii taabic ama cid ka dambeysay rasuulka ilaahay u kor yeesho qowlka saddexaad ee uu inoo soo dhigtay waana qowl ibnu cabdilbariya bal iyaduna uu waxa weeyaan ay u tiiriyeen oo waa aladi itasal waa kii sanadkiisu xidhiidhay uun sanadkiisu xidhiidhay marka haddaan sanadkiisu xidhiidhin sida xadiidkii mursalkaa oo kale marfuuc lama odhanayo marka wuxuu ihi saddexdii qowl markuu inoo wada sheegay walawalu ka hore ee u horeeyo ama ndaafa min qowlin kada aw ficli lisayidi lkhalqi uu ina yidhi ayaa alasaxu ka sixada badan ah cinda man naqal ciddii soo naqlisay dee halkan ahla xadiidka ahayd ee masalada ma tacriifkan sheegtay ama noocan tacriifisayba agtooda waxa ku asaxa ama muctamada kaa horo ah wixii rasuulka ilaahay loo kor yeelo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee qowl ahaan ficil ahaan taqriir ahaan taaba weye walmarfuuci intaa weeye waana hore kitaabe dhowr goor aanu soo aragnay labadaa bayd buu kaga baxay halkan markaa muxuu inoo raacinayaa ka hadlayaa oo abyaad dhowra uu inoogu sheegi doonaa alfaado daahirkoodu uu waqfi yahay ama se aanay ku sugnayn cibaaradooda dee rafcigan sariixa ah ee tiirintan rasuulka ilaahay loo tiirinaya cadi aanay kuba sugnayn laakiin marka la eego xagga macnaha la siinayo xukum rafci la siinayo marka kitaabkii hore kan kan ka horreeyed ama baaciskii waxaan ku soo aragnay markuu maqduuca dhigtay inuu umuurahan deeta uu furuuc ka dhigtay oo uu raaciyey waana si ibnu salaax yeelay laakiin dee tartiibta taasi kumay ansab ahaynba hal markan ay marfuuca dhigaan bay raaciyaan barhkoodna mawquufka ayay raaciyaan labadaa meelood bay furuucdan raaciyaan ba kuwii buu inoo sheegayaa sheeko wuxuu yihi de kii kalena waa inagu cusub iyo iskaaliya weynimo taasi ma jirto umirtu aw nuhiitu qul wa umira alrafcu xukmuhu calaa maa shuhira qowluraawi raawiga qowlkiisii uu odhanayey umirtu waa lay faray amase umirnaa sade waxa weeye mucadiyo qowlkeedii ay tidhi umirnaa an nukhrija fi lciidi alcawaatiqa wa dawaati alkhuduur ayaa nala farayba ay tidhi aw nuhiitu amase raawiguu odhanayey nuhiitu waa layga nahiyey amase de uu odhanayeyba nuhiina sa u mucadiyo un qowlkeedii nuhiina can itibaaci janaaisi walam yuczam calayna labaduba saxiixay kuba sugan yihiin waana laga nahiyey janaaista haddaan dumar qahay inaan raacno laakiin taasi may ahayn caziimo iyo taxriim xaddeed wax gaadsiisan qul waxaa tidhahaa ushu beydka ayaa haduw ama sadrigan baa lagu buuxiyey uun waa intan qul waxaa tidhahaa wa umira iyo dee qowlu raawi raawiga qowlkiisii uu odhanayey umira fulanu sida xadiidkii anas umira bilaalu radia allahu canhu an yadfaca alaadaana wayutira liqaame isna saxiixa kuba sugnaa ee umira tii hore waa umirtu ama umirnaa nuhiina ama nuhiitu ama umira fulan sida umira bilaalu an yadfaca alaadaana umuurahaasoo dhan raawiga qowlkiisa u odhanayo taasi alrafcu koryeel baa xukmuhu xukumkiisa ah calaa maa shuhira sida la shuhreeyey ee culimada agtooda lagu shuhreeyey mashhuurka ah weeye ama raajixa yaga agtoodo dee cidda khilaaf ka keentay waa cid yaroo kooban oo alfaadan tirimayo mawquufun baaban dhigaynaa kol haddii aan la cadayn tii ciddii amarkan ama nahyigan lahayd calaa maa shuhira laakiin qeyd buu leeyo wain kaana hadduu yahay qowlkaasi min dii suxbatin suxbo ku u saaxiibo xaggii uu ka ahaado oo ninka hadalkan yidhi umirnaa yidhi ama nuhiinaa yidhi ama umira fulanun yidhi hadduu saxaabi yahay weeye wayo dee saxaabadii arrintiina waa arrin sharciga laga hadlayaa sharcigana ciddii amarkeed lahayd ee nahyigeed lahayd ee umuurahaasna wax faraysay waxna u diideysay una caddaynaysay waa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aay weeye bal markaan haddaba saxaabi hadduu yahay bal haddii aanu saxaabi ahayn dee way noo dambaysaaye taasi waxaa xukumkiisa daahirku yaanu rasuulka ilaahay la hadal qaadin be wuxuu leeyahay xukma rafci buu leeyahay oo axaadiistii marfuuc ahayd ayay taasi laba mid tahay bal markaa halkan beydka wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu oo uu inoo bilaabay markaa saxaabi waa ka in kaana min dii suxbatin ee umirna uu yidhaah ama nuhiina uu yidhaaho ama umira fulanun yidhaaho waxa weeyaan barhkood ixtimaal haba muujiyeena inay dee bacd alkhulafaa amarkood uga jeedaan iyo waxyaale laakiin kol hadday shareeco umuuro kuba tacalluqsan ahayd caddaynteedtaas waxay noqonaysaa waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciday u jeedaan bale xadiidka qaar sida umira bilaal xadiidka hadday saxiixa saadhaca nasaa-i oo kale amara nebiyu baaba dhacday oo dee iyadoo la caddeeyey ciddii maka halkan qarsoonayd lama caddeeyey bal markaa axaadiisi marfuuca iyuunbay la xukum tahay oy lamid tahay xaggii xukumka waxay ka tahay marfuuc taasi oo dee marfuucii baa wuxuu yeelanayaa midna waa marfuucun saraaxa ama marfuucun iyo iyo marfuucun xukman mid isagoo sariix ahaan marfuuc ku afkaa la yihi qaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam facaala kada dee waa iyo midna waa kan xaggii xukumka ayuu rafcadii leeyahay daahirkii yani lafdigii wax caddaynaya oo saraax ahaan ama si sariixa u sheegaya aanu jirin be intaasuu inoo sheega wuxuu ihi umirtu qowlu raawi raawiga qowlkiisii odhanayay umirtu waa lay faray umirna iyo umir aw nuhitu amase uu odhanayay nuhitu waa layga nahiyey isagoo sheegin aamirkii isagoo sheegin naahigii qul waxa tidhaha wa umira wa qowluhu qowlkiisii uu odhanayay umira umira fulanun isagoo aamirkiisii amrayna aan sheegin alrafcu rafci ayaa xukmuka marfuucnimo ayaa xukumkiisu yahay calaa maa shuhira se iyadu mashhuurkaaho dee khilaaf baa jira oo muqaabila saxiixi walmashhuur muxuu noqonayaa qowl abibakr ismaaciil san kitaabkii kaleba kusoo aragnoo lahaa rafci looma xukumayo waay in kaana hadduu yahay qowlkaasi min dii suxbatin suxba ku u saaxiiba hadduu yahay markaa dee umacdwata amhiladiina inoo soo dhigtay raqamka koobaadna an nukrija fi ciid alcawaatiqa xagga hoose macna alcawaatiq ay ku qabtay taasi aniga qaradkayga maaha laakiin wuxuu markuu lafdigii oo luga ahaan uu inoogu sharxay ama ayuu xagga hoose yihi mulakhasan bitaصarufin min mashaariq alanwaar calى صixaaxi اaathaar ilqaadi abilfadl cabaas lyaxsubi wuxuu lehay hadalkan waxaan kasoo talkiisiyey kitaabka mashaariq اlanwaar la ydhaha magacaa leh qaadiga lehna ama imaamka lihina wuxuu yihi abilfadl cabaas halka cabaas waa saxan doontaan oo aya imika waxba halka ta sosadeynimo odhan karo waa imaamkii shahirka macruufka ciyaadba weeye taxriif dhacay weeye hadiyo goor dhirta ku turteen bale markaa cabaas ma aha waa ciyaad qaadigii shahiirka ahaa ee muslimna sharxay imaamka ahaa weeye ayaa kitaabkan mashaariq alanwaarna waa kitaab culimadu maan arag anuu kitaabka horta waana kitaab madbacaysan laba jisoo isku mujalada lagu madbaceeyey waxaana uu kitaabka mawduuciisu yahay bukhaari iyo muslim iyo muwada'a malik wixii qariib ee dhacay ayuu ku sharxaa waa kitaab qariib laakiin maha qariib guudse nihaayo oo kale waa labada saxiix iyo muwada'a malik ibnu salaax iyo aimo kalena kitaabka aad bay u ammaaneen adugu bal markaasoo waa kitaab muhima waana mujaladun horta dabcadiisii laakiin maan arag xataanu waana kan ibn qurqul ninka la yidhaha kitaabkiisa madaarice nawowi riyaadka iyo sharxu muslim iyo wax kaga soo naqliyana isagu ikhtisaar u yahay kan buu si ikhtisaar u yahay kaa madaarice ibn qurqulena meela wax kala soo naqliyo qaadigu marka waa qaadigaas macruufka ahaa alciyaad alyaxsabi reer sarta magaalada sartada in kaana min dii suxbati wa qowluhu raawiga qowlkiisii uu odhanayay acni waxaan u jeedaa qowlka aniguan ulaba jeedaa maxay min asunati sunno uu odhanayey de aban daa'imba oo macnaha laakiin raawigu maaha raawi kaste waa saxaabigii markaas hadduu taabic yahay mid kasta umirtu ama min asunna way noo dambaysa haddaba oqeyna waa kaa in kaana min di suxbatin wa qowluhu saxaabiga qowlkiisii uu odhanayay ani waxaan ula jeedaa qowlkan min asunati uu min asunati odhanayay intuu wax sheego de min asunati kada taas uu odhanayey si axaadiista qaarkood ee saxiixa iyo keyrkoodba dhacday inooguma sugan da-aban daa'imba mithlu isagoo kale weeye kan umirtu ama nuhiinaada buu la mid yahay oo isaguna wuxuu leeyahay xukma rafci buu leeyahay oo haddii saxaabi uu yidhaaho min asunati kada sunnahaasna aanu sheeginba dee ciddii sunnahan lahaydba saasun uu idlaaqo dee waa saxaabi sunuhu caddaynayaano waa sunihii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh khulafaa uraashidiin sunahooda uma jeedo in caadat albeledna uma jeedo waxyaalaha taas buu laba mid yahay oo bal iyadna misluhuna muxuu laba mid yahay dee waa taa hore oo markaa saxaabigu hadduu yidhaaho umirtu ama umirna ama uu yidhaaho nuhiina waa taa u ina soo yidhi xukma rafci buu leeyahay umira fulaanuna taas waxaana dee taas ay culimadu ay dee qolin marka ay yidhaaheen dee wuxuu imika amar shareeco kol hadday tahay oo umur kale aanay ahayn waxay ku dhacaysaa in rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isaga wakti dambe ha idhaaho ama wakti hore in rasuulka ilahi in badan ka dambeeye ha noqdo ama yaanu kala dambayn oo de waa ka ama zamankiin nusr marka qaalahu fi maqaami اxtijaaji am la ta'amara calayhi kayru nabiyi meel ta'amara ahaydna faumira idintaale ee ka bartan kale bal markaa taas haddaba hadduu saxaabi yidhaaha min asunati kadana wuxuu ku dhacayaa sunay rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh suno kale kuma dhacayo xagga hoosena qiso xajaaj iyo cabdullahi bni cumar dhex martay oo saxiixa bukhaari ku sugan oo iyadna macnahan culimadu ay kaba qaadanayana ma adkeynaysa ayaa idinku sugan ee waa eegan doontaan taas oo waa dee xadiida bukhaari ayay kuba sugan tahay labadeeda riwaayaba walow riwaayada riwaayada labaad aanay ahayn bukhaari dee riwaayo kitaabkiisa uu inoogu soo naqliyey ee riwaayadii bukhaariye kaba dambaysay nin ahaan laftigiisa haytay kushmihan kadaaka saasoo kale waxa ah oo iyadna xukma rafci yeelanaya kunnaa waxaanu ahayn heg tan wixii dee raacsanaa way xadfan yihiin oo waa maxaysan dee hore baanu garanayn usoo marnay kunnaa nafcalu kada weeye sidaasaanu samayn jirnay iyadna taasoo kaley la xukum tahay in nusiba haddii loo nisbeeyo licahdihi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waktigiisii loo nisbeeyo oo haddii axad saxaabada ka midi uu yidhaaho kunaa nafcalu kada fi cahdi nabiyi salى اllahu alayh wasalam ama kunaa naqulu kada fi zamani rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam oo cahdigii rasuulka loo tiiriyo iyaduna maxaa meesha jira de waxaa rasuulka ilaahay waktigiisii la samaynayay waktigaa waxyigu soo degayeyna ahayd rasuulka ilaahay waxaa daahira inuu arkay ka warhayay oo kuba sugay taqriirkiisuna rasuulka ilaahay sunihiisa mid kamida weeye qayb kamida weeye qowlkii ficilkii taqriirkii welibana waxay soo degayiyo waktigaas waxyigaa soo degayo haddii waxani uu yahay wax sharcan uu markaa aan ku toosnayna qur'aankaaba u diidi lahaa si uu u xujaystayba jaabir bnu cabdillaahi casriga banaanidiisa ee waktigii rasuulkaan saa samayn jirnay iyadoo walqur'aanu yanzilu qur-aanku uu soo degayo ujeedadu haddii aan waxaanu banaanayn qur-aanka waktigaa waxaygu soo degayeen noo diidi lahaa bal hadduu cahdigiisa loo tiiriyo iyadna xukma rafci bay leedahay kadaaka saasoo kale waxa ah oo xukma rafci yeelanaya kuna ay qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii u odhanayay kunaa nafcalu kada laakiin waa goorma in nusiba haddii loo nisbeeyo licahdihi rasuulka ilaahi cahdigii loo nisbeeyo marka mafhuumka sardigu wuxuu noqon haddaan cahdigii rasuulka loo tiirin oo uu yidhaahon kunaa nafcalu kada uu kuba daysto inaanu marfuuc noqonahayn taas taasna waatay dee culimada bacdigood ayaa kuba taga raasix yeela aimada qaarkoodna iyagoo kutubtan saxiixa bukhaari iyo muslimna kuwa sidaasi ay kuba sugan yihiin iyadoon cahdigii rasuulka loo tirin haddana axaadiistii musnadka edelkay ku soo arooreen inay kuba soo arooreen ayaa waxay iyagu raasix yeelaan barhkood suuradaa kale waa suuro khilaafiye ah inay waxa weeye ay xukma rafci iyaduna yeelanayso taas oo waa adigu bal meel khilaafiya taas kale noqon aimada qaarkoodna tan hore mafhuumka shardiga wuxuu inoo aan ka qaadanayno ayay xoog yeelaan iyagu aw kaana fi lashhari min duni kadib aw amase kaana ay kaana markaa qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisii uu odhanayey kaana annaasu yafcaluuna kada dadku sidaasay samaynayeen feiyaduna waxa weeyaan xukma rafci bay yeelan fi lashhari fi lqowli lashhari qowlka shuhrada badan min duuni kadib oo adigu bal markaa haddii cahdigii rasuulka loo tiiriyo iyada taasi waa marfuucun xukman waayo waxa daahira rasuulka inuu kaba war helay ogaa taqriirkiisii baa imanaya haddaan cahdigii rasuulka loo tiirin se aimada qaarkood waxay iyagu ku tegeen inuu waxa weeyaan imika halkan oo dee nawowina sharxu muslim inta badan culimada uu kaba soo naqliyaa inaanay xukma rafci yeelanahayn laakiin aimo iyaguna ku tegay inuu marfuuc yahayna way ay jiraano bal markaas oo iyaguba aan dee yarayn qowlkoodna uu weji leeyahay halkana wuxuu leeyahay shadriga dambe iyadu waa dee qowlka shuhrada badan kaa hore iyada dee khilaaf ma geline haddii cahdigii rasuulka loo tiiriyo waa taa buu yidhi haddii uu yidhaaho saxaabigii kaana naasu yafcaluuna kada iyaduna qabiila marfuuc bay noqon qowlka asharka ahoo kali misaalka u halkan soo dhigtayna xadiisa kaana asxaabu rasuuli lahi sala allahu alay wasalam yaqracuuna baabahu biladafir waana aada u dhowooday rasuulka ilahi albaabkiisa inay cidyaha ku yar garaaci jireen ta'adub daraaddeed iyo xurmayn marka ay doonayaan cidyaha ayay ku yar taataaban jireen ku yar garaaci jireen adabulmufradka bukhaariya buu kuba sugan yahay bal marka xadiiثa nafsi iyo xadiiث mugiirana labada adigu ay ku wada yimaadeen oo midkood ba adabka kuba sugan taasoo kale walow barhkood ay mar ay waqfi kaba dhigeen sa xaakim oo kale haddana waxay way kaba dhowdaya xagga ibtilaaci rasuulka noocyadii kale oo waxa weeyaan rasuulka ilaahay gurigiisii weeye waxaan indee markaa garaacuna maqaam alistidaan oo halkii ad istidaan laba iman lahaa garaaca la garaacay ruuxii lala hadlay layidhi soo galoo kale maqaamkii istidaan oo ma soo gala adiya wuu joogsanaya ama maqaam alistidaan buu gelayaaba bal haddaba taas oo kale waa kaba dhowdaho iyada noocaasa in marfuuc lagu xambaaro tii kale iyadaaba kaga sii dhowo taa kaloo ilaahay waa waxa waqtigiisa hataa meel kaleba laguma sameeyey waxaa daahira inuu kaba warhayay kol hadduu wax shaa'ica yahay ama wax la samayn jiro dadku ay samaynaya yahay dee kan gurigiisa hortiisa waxay xagga ibtilaaci waaba ugaba mudan yaho bal noocaas iyada walow xaakimii ay ka dhigeen inaanu musnad ahayn iyadna waa musnadba adigu calaa kulli xaalin haddaan rasuulka ilaahi ahdigii looba teerin taasna khilaaf baa jira in badan oo ahlucilmiga ka midi marfuuc bay kaba mawquuf bay kaba dhigayaan qadiyadii in la cahdi nusin mafhuumkii shardiguna saasuu keenayeyba dee aimada qaarkoodna waxay ku tirinayaanba inuu iyadu taasna marfuuc yahay aw amase kaana ay kaana naasu yafcaluuna kada fi lashari qowlka shurooga badan isaguna waa marfuucun min duuni kadib been laan tafsiru saaxibin lahu tacalluqu bisababi rafcu lahu muxaqaqu wuxuu ihi tafsiru saaxibin saxaabi tafsiirkii oo lahu isaga uu sugnaaday tacaluqun calaaqo lale ama xidhiidh iyo tacaluq bisababi sababtii nuzuulka isagoo calaaqo laleh alrafcu koryeelba lahu iyadu waxa weeye ama rafcu koryeel la koryeeloo laga dhigo mid marfuuca adigu arafcu koryeel macnaa in loo xukmiyo la siiyo xukma rafci ayaa muxaqaqun lahu kaasna u sugan oo isaga waxa weeye in xukma rafci la siinaya waa wax sugan oo culimada agtooda xadiis musnada ayuu la mid yahay atana maxay tahay waa umuraha in soo aragnayna iyagoo nasriya in saxaabiga tafsiirkiisu kollay awjuhbu kuba yimaadaa kol xadi aayadii qur-aankayd buu fasirayaa wuxuu ku fasiray dee waa wixii luqada carbeed baa ina qur-aanku kuga soo degay luqadii uu kaba yaqaanay isna ahla luqa weeye taasoo kale iyada tafsiir marfuuca ma noqonayso oo kaleo wixii dee kalaamkii carbeed muctaadka u ahaa ee laguma yaqaanay hadduu lafdigii ama aayaddii ama kelimaadkii kuba fasiro iyada xukma rafci ma laha bal markaan haddii laakiin uu tafsiirkani xidhiid la leeyahay ama uu ku tacalluqsan yahayba sababu nuzuul oo maalan waaqicuu sheegay waqtigii rasuulka dhacday markaasuu yidhina waaqicadaas baana iyo umuurahaas bay aayaadkani kuba soo degeen uu yidhi taas oo kale in iyadaa xukma rafci bay culimmadu yidhaaheen waa yeelanaya xagga ka yeelanayaana dee sababtan aayadduba ay kaba hadlaysee keentay inay soo degto ama waxa weeyaan waa sabab macruuf ahaydoo rasuulka ilaahay waqtigiisii dhacdo jaanibkii taqriirkama ayaa soo gelaya jaanibkii taqriirkaa soo gelaya dee xadiis saxiixa kuba sugan oo bal markaas jaabir laha yahuud baa waxay odhan jireen ninku hadduu haweenaydiisa uu tago xagga dambe iyadoo sii jeeda adugu tago isagoo dhambe xalkii un looga tegi jira yahay ilmaha halkaasa hadduu ilmabo uu ku calool galo ilmuhu isagoo indhihiisu kala jeedaan ayuu soo dhashaay oo kale markaasay soo degtay nisaakum xarsun lakum faatuu xarsalkiyaha weyn dumarka sidii loola kulmo oo ishkaaliya ay ka timi markay reer maka yimaadeen madiina ayay bal markaa kusoo degto waa wax dhacay cahdigii rasuulka jiray oo tana ay sabanuzuulkiiba ahayd oo markaa taasoo kale xadiis musnad uu lamid yahay laakiin wixii aan taa ahayn tafsiir ee dee uu ruuxu ama luqadii carbeed kaba qaadanayuu ku fasiray si dee waxa weya kalaamkii carbeed laguma yaqaaniyo umuurahaasi iyadoo sababnuzuul ma yeelan ma noqonayso maya ma noqonayso xukma rafci ma yeelanayso bal adigu tafsiirka saxaabiga waxaa ka marfuuci ee xukma rafci la siinaya waa wixii calaaqa laleh sababnuzuulka calaaqa laleh adigu walow dee kolkol ay dhacdaba in in isagoo dee xukun jira oo uu sheegay saxaabiga uu leeyahy kaas bay aayaddani kuma soo degto macnuhu uu yahay un xukumkaasay tilmaamaysaa ee waa xukumkani wixii nusuulkeedaba keenay aanay maqsuudku aynoo taasna ay tahay bal in la kala saaro inuusan nusuul xaqiiqiya yahay iyo inay istidlaal xukum uun ay arrintu tahay iyo uu leeyahay xukumkaas ayay kusoo degtid macnaa xukumkaasay inoo tilmaamaysaay faa'iideynaysaa ujeeddada ay tahay umuurahana in la kala saaro ay habboon tahay bisabab rafci lahu muxaqaquun وqwlه ybلغ bه yrفعh riواaيaة ydmihi jaءa rفعh وqwlhu صaxaabiga qwl me taabiciga qowlkiisii markuu صaxaabiga soo gaadho صaxaabigii sheego uu odhanayey yblغu bihi uu odhanayey ama yrfachu uu odhanayey riwaayatan riwaayo uu odhanayey oo rawaade masarkeed ydmihi waa misbaynayey ama xadiidkii uu tiirinayay taasuu odhanayey jaa waa yimi intuba rafcu rafcigiisa oo kaasi waa rafcu sariixun buu la mid yahay oo maxay tana tahay de way noo dhoweydo oo maalin dhaweyd waan kitaabkii kale kuba soo aragnayde haddii marka sanadkii eeg xadiiskii baa lagu warinaya kasoo qaad bukhaari oo xadiiskii warinaya markuu sheekadiisii dhameeyey iyo dee intii ku xigtay taabicigii baa saxaabigii sheegaya marka saxaabigii la joogo halku ka odhan lahaa qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam ama can inabiyi sala allahu alayh wasalam ama samictu rasuullahi kaba odhan lahaa saxaabigii rasuulkii iyadoon la magacaabin lakiin saxaabigii la sheegay ayaa taabici mxuu taabicigii saxaabigan ka soo warinaya o odhanaya yabluqu bihi ama yarfacuhu markaasaa xadiiskii la sheegaya eeg yarfacuhu ama waxa weeyaan taas oo bimka xadiisu muslim wariyo abi hurayra markii la joogo ayaa saxiixa muslim ku sugan yabluqu bihi annaasu tabacun liqurayshin ama halkaasoo kale yarfacuhu taas ama riwaayatan iyadna saxiixay kuba sugan tahayba xadiidkii tuqatiluna turkan ma tuqatiluna qowman bal matalan ama waxa weeyaan xadiidki markii lasoo gaadho la odhanaya yanmihi iyadna xadiid baa saxiixa dhacay sahl ibnu sacdi saacidi lahaa oo kaana naasu yu'maruuna an yadaca rajulu yadahu lyumna calaa diraaci lyusra fi salaat abi xasin baa sahl ibnu sacad ka soo wariyey marka uu yihi qaala abu xasin laa aclama ilaa anahu yanmi dalika anigu waxaan ku ogay waxa weeye inuu taa tiirinayey uu isnaadinayay rasuulka ilaahay weeye salawaat ullahi wasalaamu caleyh yadmihna macnaa waa yusniduhu wa ya'turuhu weye uu soo warinayo ama u nisbaynayo bal umuurahaas oo dhami waxaa marfuuc weeyaan oo iyada waaba iska marfuucee sariixa buu la mid yaha wuxuu la mid yahay iyadoo la yidhi un qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam taaba weye baydkan iyo baydka alfiyada ciraaq ku sugnaa waa isla midun isla baydkunbu ahaa ee axad moodaa waa taqdiim iyo taakhiir uno wqowluhum yarfacuhu yablugu bih riwaayatan yadmiihi rafcun fantabih baa cibaaradii ciraaqi ahayd tana waa tan oo qowluhu yabluguhu yablugu bihi yarfacuhu riwaayatan yadmiihi jaa rafcuhu haddaba wa qowluhu taabiciga qowlkiisi weye markuu saxaabiga magacaabo weeye yablugu bihi xadiidkii waa gaadhsiinaya weye rasuulka ilaahay ama yarfacuhu waa kor yeelayay riwaayatan yarwihi riwaayatan maaha wuxuu xaggiisa kaba yimi ee waa warinaya riwaayo yadmihi waa nisbaynayoo rasuulka ilaahay buu nisbaynaya intaa adigu raaciyo inu rasuulka ilaahay markaa sheegin matnigiina lasoo ra lasoo naqliyo jaa waa yimi kaasna rafcuhu isaguna alxadiisyada ay umuurahaasi dhaceen sanadkooda dhammaadkii waa axaadiis marfuuca ee axaadiis mawquufa maaha wahuwa can itaabici mursalan curift wafii min asunati naqlu mukhtalif umuuro dhowraan soo maray mid waxayd umirtu iyo wixii laba socday waan soo aragnay min asunnatina waan soo aragnay kunaa nafcalu kada fii cahdi nabiyi sala allahu calay wasalam iyada ma iyadoon cahdigii loo tiirina waan soo aragnay bal tafsiirka saxaabiga iskaba dhaaf cibaaradan yabluqu bihina waa tan inoo dambaysa umuurahaasoo dhami way inoo horeeyeen marka wuxuu uhi sheekhu raximahu llahu tacaala wahuwa macnaa madkuurkaasi waxaa hore lasoo sheegay ee imika aan soo maray ee dee halkan aan kuba soo maray alfaadaha dee aan kuba soo maray maa taqadama min asiiq weeye ee aynu soo aragnay haddii saxaabi xaggii in kaana min dii suxbatin saxaabi hadduu kasoo fulo xukma rafci la siinayo can itaabici ay idaa kaana saadiran can itaabiciyi hadduu ruux taabiciya xaggii kasoo fulo curifa waa la ogaaday ka mursalan xaala kownihi mursalan inuu mursal yahay oo macnaa waa maxay tani bal haddii imika nin taabici uu yidhaaho waxa weeyaan alfaadihii aynu soo maray umirnaa bikadaaba bal kolley taasi aad bay u yarin waa dhici kartaa ixtimaalku waa sii xoogaanaya bal minasunana uu kaba soo reebi uu yidhaaho ama taabicigii marka ninkii taabic taabicigaa taabicigii soo gaadhay yabluqu bihi ama yarfachu uu yidhaaho haddee saxaabigiina mama magacoona taabiciguunbaaba la joogaa ama uu yidhaaho kanuu yafcaluuna kada fii cahdi nabiyi sala اllahu calayh wasalam eeg wakti waxaatay samayn jireen n isagu ma odhanayo ma halkan kuna nafcalu kada si saxaabigu odhan jire dadku waxay samayn jireen caadigii rasuulka waxyaalahaasay samayn jireen intuba kuwaas waxay noqonaysaa uun xadiidkii marfuuc xukman rafcigii waa la siinayaae laakiin marfuuc mursaluu noqonaya oo kaa hore marfuuc mutasil u ahaa markaan xukman rafci siinay kan isagu mursalun buu noqonayaa oo haddii marka yidhaaho kaana الnaasu yafcaluuna kada isaguna taabici yahay fii cahdi rasuulilahina uu tiiriyo dee waxaan leenahay waa marfuuce laakiin waa mursal ina saxaabigii iyo ciddii uu imika waasidadii halkan ma jirto xukmiga mursalka inoo dambeeya ayuu qaadanaya yabluqu bihi yarfacuhuna marka taabici la joogo haddii taa la idhaah oo la yidhaha xadiidkan waa kor yeelayay la yidhaaho dee waasidadii saxaabigina aanu joogin isagina xadiid mursala ayuu noqono xukma rafci buu yeelan laakiin rafcigaasi dee rafciga wuxuu noqonaya un mursalkaas buu noqonaya adigu mid baa khilaaf jira uu inoo soo sheegaya wuxuu yihi wa fii min asunati ta naqlu mukhtalif wa fii qowlihi qowlkii ninkin taabicigaa qowlkiisii uu odhanayey min asunati kada oo lafdigaa dee min asunati kada baabuu isagu yihi ninkii taabiciga ahaa kaafigiisa naqlun naqli ayaa ku sugan mukhtalifun iskhilaafsan oo macnaha waa xaggii ahlucilmiga oo culimada qaarkood waxay iyagu raajax yeeleen min asunna lafdigii haddii aad nidhi waktigii rasuulka ama saxaabi markuu yidhaha min asunati kada ixtimaal haba jiro sunat albeledi caadadoodii way dhici kartaa sunadii khulafaa uraashidiin way dhici kartaa laakiin kole duu saxaabi yahay waxyaalahaasi waa ixtimaallo fog bay noqonayaane wuxuu ujeedaa waa sunihii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh laakiin halkan marka taabici la noqdo ixtimaal taabicigu ninku yahay ixtimaalkii baa sii xoogoobaya weynaanaya kolbuu sunihii iyo caadadii beledkooda un uga jeeda kolbuu sunihii khulafaa u raashidiin ugaba jeedaya markaa ixtimaalkii halkan xoog buu leeyo aimada qaarkood baa waxay kaba dhigeen markaa kan iyada kamay dhigin marfuuce mawquuf bay ka dhigeen mutasila oo waxay ka dhigeen badee ina saxaabadii un dariiqadoodii iyo taa sunahoodii waa uu noqdo sida khulafadii oo kale mawquuf bay kaba dhigeen ee marfuuc kamay dhigin kuwana waxay kaba dhigeen iyadna sida kuwa hore marfuuc mursala oo xataa shaafici qowlkiisii hore taas waa hadda markii dambe qowlkan dambe ee inaanu ahayn marfuuc ayuu kuba tegey bal taas weeye haddaba taa iyada naqligaa iskhilaafsan oo aimadii barhkood waxay raajax yeeleen inuu mawquufun yahay in marfuuciyada xukma rafci la siinahayn waayo ixtimaalku xoog buu leeyahay halkan in dee loo jeedo ligayri sunati rasuuli llahi sala allahu calay wasalam kuwana tii horun bay kuba socdeene laakiin waxay ka dhigeen markaa imika marfuuc mursalay kaba dhigeen intaas buu uga jeedaa naqlun mukhtalif taas baa ujeedadiisu ay tahay oo dee ehligii fannigan ayaa naqligoodii ama waxyaalihii aqwaashooda halkan iskuba khilaafsan yihin wa fii min asunati ay wa fii qowlihi ama fii qowli taabiciyi taabiciga qowlkiisii u odhanayay min asunati kada sunihii ayuu waxaasi kaba mid yahay oonu ciddii saaxiba sunna ay aanu sheegina ciddii sunnaha lahayd naqlun naqli ayaa ku sugan qowlka mukhtalifun kala duwan oo iskhilaafsan oo barhkoodna ay leeyihin waa marfuuc mursala kuwana maya waa mawquufun ay leeyihiin wama ataa can saaxibin mima munic fiihi majaalu ra'yi cindahum ruficbun wamaa wixii ataa yimi can saaxibin saxaabi xaggii kaba yimi oo mimaa kii kaba mida munica la manciyey fiihi isaga dhexdiisa majaalu ra'yi ra'yi majaalkii oo ujeedadu qiyaas iyo ra'yi iyo ijtihaad aan ku iman karahayn oo inuu bal matala taasi aanu ra'yigii majaal iyo aanu maxalkuba lahayn wax ijtihaad lagu ogaan kara aan ahayna wax u baahan ama asal ahaan dee ruuxa in loo sheego cid kale ka qaata mooye ijtihaad iyo qiyaas iyo ra'yi aan kuba iman karin saxaabina uu ku hadlay rasuulka ilaahayna aan u tiirin kaas rufica waa la kor yeelay cindahum iyaga agtooda oo macnaa isna muxuu leeyahay xukman rafci buu leeyahay waa tii inoogu dambeysay oo muxuu markaa halkan inoogu sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala saxaabigii ayaa hadal ayuu ku hadlay hadalkaas uu kuba hadlayna bal maalan haddaan hadalkii eegno ama ficilkiina waa la miduun wax ijtihaad iyo qiyaas iyo ra'yi lagu ogaan karo oo taasi ma aha ee waa wax u baahan tawqiif inuu jiro cid kale inay wixii u sheegto u sheegto waayo hadduu wuxuu luqo caddaynteed yahay sharxi qariib iyo waxyaalaha yahay umuurahaasi waa wax ijtihaad iyo waxyaala ama masale xukumkeed ka hadalkeed yahay adiladii ha lagaba wada qaatee waa umuuro qiyaas iyo ra'yiyo ijtihaad geli karo laakiin bal hadduu saxaabi ka waramayo abuurkii khalqiguba sidii uu ku bilaabmay uu kaba waramayo ama uu kaba waramayo ambiyadii hore dhacdooyinkoodii dee aan qur-aanka daahirkiisa taa inooguma suga ma wax ka ziyaadsan oo dee umuuro hore ah ama uu kaba waramayo fitanta iman doonta iyo waxyaalaha iyiin iyo siday u dhacayso ama uu ka waramayo qiyaamo iyo bacsi iyo waxyaalo kuba tacalluqsan iyo waxyaalo dhici doona taas uu kaba waramayo saxaabigaas waa leegiyo hadduu yahay nin kutubtii hore macrifo u lahaa ama isagii aqoonba u lahaa ama dadkaa iyaga wax ka qaatay oo iyo wax weydiin jira oo ka qaadan jiray uu yahay dee waxaa lagu xambaarayaa inuu xaggaa iyo uu tani ayaabada ixtimaalkaasaa jirayo xukma rafci lama siinayo ee nin kutubtaa hore wax ka yaqaanay ama dadka ahlukitaabka wax ka qaatayna ma aha wax ka wariyana ma aha kaa dee waxa weeyaan waxana ijtihaad laguma ogaan karo aqoontan markaas kutubtaa horena aqoon uma laha iyagana wax kama wariyo marka meeshii waxaa daahir ah in rasuulki ilaahay uu cilmi ugaba haysto oo xaggaa markaa ay tahay deeta taas waxaa la siinayaa xukmi rafciyo isaguna xadiidkaasi xagga xukumka marfuuc buu ka noqonayaa oo kale sida xadiid ibni mascuud oo kale man ataa saaxiran aw caraafan faqad kafara bima unzila calaa muxamadin sala allahu calayh wasalam aduu bal umuuraha aan ijtihaad lagu ogaan karin ee saxaabi kaba waramayo kutubtii hore nin ka qaatayna ama yaqaanayna aanu ahayn ama hadduu yahay culimadii reerkeedade sida cabdillahi ibnu salaam iyo umuurahaas uu yahay ama cabdillahi ibnu camr ibnu caas oo la yihi dagaalkii yarmuku suxuf kala duwan oo kutubtaa hore ah helay waa haysan jiray kolkol buu wax kaba sheegi jiray ilaa ay dhacaysay dadka qaarkood inay ku odhanayaan sida imaam axmed oo musadkiisa inoogu sugan xaggan hoosena sharaxa uu kuba soo naqlinayo nebiga nooga waran oo saxiifadaada waxa nooga sheegin oo kale bal qolooyinkaa dee xadiidkooda aan ijtihaad lagu ogaan karin wax xaggana loo tiirinaya xukma rafci lama siinaya lakin wixii kale xukma rafci bay leeyihin intaasuu beydkan inoogu sheegaya wuxu uhi wamaa xadiidkii ataa yimi can saaxibin saxaabi xaggii ka yimi oo mima kii kamidana waxaasi mowduuciisa leege munica la manciyey fiihi isaga dhexdii majaalu ra'yi ra'yi majaalkii oo ujeedadu aan ra'yi qiyaas iyo ijtihaad aanu meel ku lahayn iyo maxal hadduu ficil yahayna waa taas oo kale oonu maxal ku lahayn oon lagu ogaan karin rufica cindahum agtooda waa la kor yeelay macnaa muxuu leeyahy lahu xukmu rafci cinda ahli lxadiid kaasna xukma rafci buu yeelanayaa ahluxadiidka agtooda uu yeelanaya bal halkaas baan kaga baxaynaa umuuraha iyadoo xagga xukum ahaan rafci leh sariixahaan iyo aanay marfuucba u ahaaninbe almusnadu musnadkii du rafci aw du lwasli acni mudlaqa walbacdu lirafci maca alwasli intaqa musnadka waa tii aynu soo aragnay kolley beyt baynu ku soo aragnay bayquuniya maantana beyt keliya ayaan haynaa laakiin beytkii bayquuniya tacriif keliya ayuu ahaa beytkan maanta saddex tacriif baa inoogu suganoo saddexdii tacriif ee musnad lahaa ba waa inoogu sugan yihi musnadkana waa kii anwaacda xadiidka ka mid ahaaye kutubtan masaaniidda laydhaay oo kale ama lafdigii shalay aan soo aragnay musnadulfirdows oo kale iyo oo bimacna isnaad looga jeeday kuwa ujeedadu maaha waa noocan anwaacda xadiidka kaga mid a marka wuxuu ihi almusnadu musnadku durafci rafciga ka u saaxiibkaa wey macnaha waa xadiidkan marfuuceen iminkaan kaba soo baxnay ama sanadkiisu mutasil ha noqdo ama yaanu noqoninbe kaas baa musnad lagu magacaabaa wey aw dulwasli amase musnadku waa tacriif labaad wasliga kii u saaxiibkaa weye waa kii adigu sanadkiisu xidhiidhay yacnii waxaan u jeedaa oo taas mutlaqan acniduu iska takmilaba dhaho dulwasli mudlaqan xaala kownihi mudlaqan xaal uu yahay mid la idlaaqay oo ujeeddadu markaas waxa weeye ama marfuuc ha ahaado ama mawquuf haba noqdee kol haddii uu sanadku xidho itisaalu sanad jiro inagoon qaydin oon ku qaydin kii marfuuca ahaa oo marfuuc iyo mawquufkiiba halkan dee ay soo geli karaan kaas baa la idhaha kii sanadkiisu xidhiidhay un walbacdu culimada qaarkood bacdi waa sida xaakim oo kale intaqaa wuxuu doortay xaddiisa alrafca lirafci laabtu waa zaa'ida siduu sharaxaba kaga dhiganayo wuxuu doortay lirafci ay rafca rafci oo maca alwasli wasli maci ahaaday waa koryeel oo sanad xidhiidhayna maciisa ah taas buu doortay saddex tacriifaa meesha inoo wada yaallaa saddexe tacriif midi muxuu yahay midi waa dee kii aynu bayquuniyada ku soo aragnay xaf ibnu xajarna sharxu nuqbaan ku soo aragnu ictimaadsaday waayo waa tacriifkii xaakim inta badanna waqtigan dambe adiguba noqday dee shayga muctamadka ee mashhuurka ama culimadii ay isagaba badan yihiin oo ah xadiidka marfuuca ah waa tan aan ka soo baxnay ee sanadkiisuna xidhiidhay kaas baa musnad la ydhaah oo markaa laba wasf baa la wada eegaya horta waa inuu rasuulka ilaahay gaadhsiisan yahay haddaanu rasuulka ilaahay gaadhsiisnayn oo taabiciba ama saxaabiga kalaamkii noqday iyo ficilkiis ka daa cid ka sokayse musnad la odrhan maayo marfuuc markaa way nood welibana shardiga labaad muxuu yahay ama dee wasfiga labaad in sanadkiisuna xidhiidhsan yahayoo ninkan soo saaraya xadiidka ilaa rasuulka ilaahi laga gaadhayo cidi aanay ka dhicin marka haddii balwaaye marfuucuu noqdo oo sanadkii aanu xidhiidhin magacii marfuucun buu yeelanayaa musnad magacii ma yeelanayo haddii waxa weeyaan uu sanadka xidhiidho rasuulka ilaahayna aan u gaadhsiisnayn dee mutasiliybaa la odhan e musnad lama odhanayo labadan wasfi bay tahay oo waa marfuuci oo sanadkiisu xidhiidhay waana cibaaradii syuudi alfiyadiisa walmusnad lmarfuucu litisaali ayuu kaba cabiray musnadku waa ka marfuuc isagana beyt keliyu ahay laakiin beytkaa saddexan qowl ay kuwa sugnaayeen musnadku waa ka marfuuc ahoo laakiin maxay ah litisaal waana tan na yidhi shadrigii damban waayo waa kii ugu raajaxsana waa tan shadriga dambe waxaan u qaatay waa kan uu yidhi walbacdu lirafci maca alwasli intaqa waa rafci iyo wasli wada jira ayuu u doortay xaddii musnadka taasi waa qowl waana ka muctamadkaan leenahay oo musnadku waana tacriifkii bayquniye walmusnad lmutasilu lisnaadi min raawiya xata mustafa walam yabin marka muxuu yahay qowlka labaad marfuuci aan ka soo baxno inuu isku mid yahay oo xadiidkii rasuulka ilaahay loo kor yeelo ama qowlkii ha noqdo ama ficile sanadku ama ha xidhi ama yaanu xidhiidhine kol hadduu rasuulka ilaahayba gaadhsiisan yahay saa marfuuc loo odhanayo ayaa musnadna loo odhanaya musnadku waa kaa bal taasna waxaa yidhi iyaga culimada qaarkood oo waa qowl bacdigood ay yidhaaheen oo iyaga lagaba soo naqliyey maka halkan markaa taasna waa qowl qowlka saddexaadna muxuu yahay waa xadiidkii sanadkiisu xidhiidho markaa haddii uu yahay rasuulka ilaahay mid gaadhsiisan sanadkool hadduu xidhiidhay musnad waa la odhanayaa haddii aanu saxaabigii ku joogana kol hadduu sanadku xidhiidhay iyadna musnad waa la odhanayaa oo nooca dambe ee mutasilka la idhaaho ayuunbay markaa isku mid yihiin oon farqi uba dhexayn bal labadaa qowl ee kale weeye haddaba labadaa qowl ee kale markaan eegno waxaa ka raajaxsan qowlkan dambe ayaa kaba raajaxsan xagga haddii la idhaha marfuucuna mursalkii iyo munqadicii iyo mucdalkii marka ay marfuucayiin dee mursalku waa marfuuce in musad la yidhaaho ayaa meeshii ka dhalanayso waa hadalkii dee markaa ibnu cabdilbar marka xaf ibnu xajar baa deeta wuxuu idhahaa dee taa nin culimada ka midoo yidhi mucdal ama mucalaq baa ama waxa weeyaan munqadic baa la odhanaya ama mursal baa musnad la odhanaya ma jirto oo bal markaa waa tacriif adigu dhaawacanun balka ugu dambeeyaa ugu muctamadsan intaas weeye markaas iyadoo kale wlmusnad marfuuc dadka salam waqiila awal waqiila thaani waa ka hore waa marfuuc waa ka dambe waa mutasil waa tan inoo taalawan ama haddaba almusnadu durafci rafciga kii u saaxiibka awey waa tacriif oo waa marfuuci un laakiin waa qowlkaasi daciifa aw dulwasli wasliga kii u saaxiibka awey waa kii sanadkiisu xidhiidhay un mطلقا xaal u yahay mطلqtu waxay inoo faa'iideynaysaa ama ha noqdo sawaء kana marfuuعa aw mawquuفa waa ilaa sanadkiisu halku ku dhamaanaya unkii uu kuba xidhiidhay ama ciddii kaba dambaysayba wixii sanadkiisu xidhiidhayba kaas iyadna waa qowl ay culimadu halkan dee ay umuuro badan ba si dhexgeliyo tacriifyo badan ba markaa ka dambeeyaba isla mid noqonayaan oo aanay raajax yeelin walbacdu culimada bacdigood waa sidaa xaakime intaqaa wuu doortay fii xaddi اlmusnadi musnadka xaddiisa iyo tacriifkiisa wuxuu u doortay lirafci laanta iskaba gooya arafca marfuuca oo maca alwasli wasli maci ahaada oo xadiidkii marfuuca markuu sanadkiisu xidhiidho kaas buu yihi kaasaa musnad loogu magacaabaya dee waxaana صaxiix iyo xasan iyo daciifna waa noqon karaa almutaصil wاlmawsuulu mutasilkii iyo mawsuulkii waa alfaada iska dhow dhow oo dee aan usii baahnayn joogsi badan mutasilu sanadi yusma mutasil wahuwa bqofi aw aw birafci yaxtafil bur marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala mutasilu sanadi sanadkiisu kii uu xidhiidhay yusama waxaa ma yusmadu waa takfiifkii de wasanka ee waxaa lagu magacaabayaa mutasila tanna kolley wuxuu ugu joogsaduu leeya calaa lugati rabiica iyo dee taas muttasilan oo mafcuulkii dee markaa labaad bu kii kale naayib faacilkii buu noqde waxaa lagu magacaabayaa muttasilan muttasil baa lagu magacaabaya oo kii sanadkiisu xidhiidhay wahuwa isaguna yaxtafilu waa muuqanaya kan muttasilka aan idhi birafcin ay multabisan birafcin isagoo marfuucnimo ku dheehan mee biwaqfin aw birafcin amase marfuucnimo ku dheehan buu ku muuqanaya oo waxa ujeedadiisu ay tahay ama beydka macnihiisu yahay xadiidka sanadkiisu xidhiidhay bal ruwaaddaa dee kala maqlaya ama iyagu kala wariyay ay wada joogaan markaas ayaa horta mutasil la yidhaah haddaba kaa mutasilkiina hadduu dee isagoo sanadkiisu uu ku xidhiidhay maqalkaa ruwaadi ay wax kala maqleen ama ruwaaddaa kala warinaysa uu rasuulka ilaahay gaadhsiisan yahay mutasil waa la odhana marka halkaa musnadkii way ku kulmayaan oo musnado waa la odhanaya haddii uu waxa weeye saxaabi qowlkii noqdo sida abibakar iyo cumar iyo bal markaa qowlkoodii buu noqday ama ficilkood laakiin sanadka laynoogu soo naqliyey baa sanad xidhiidhsana markaasna mutasil waa la odhanaya oo halkaa waa meel uu ay ku kala dunaanayaan musnadkii isagaana ka waasacsanaanayo xadiid kastoo musnad la yidhi mutasil waa yahay laakiin xadiid kastoo mutasili musnad maaha waayo musnadkii bal tacriifka raajixa ama muctamadkaa waxaan ku koobnay xadiidkii marfuuca ee sanadkiisu xidhiidhay dee markaa mutasilna waa la odhanaya musnad waa la odhan laakiin markuu mowquuf sanadkiisu xidhiidho mutasilun baa la odhane musnad lama odhanayo markaa mutasilkaa ka waasacsan oo ka caamsan musnadka musnadkuna uu ka khaasan yahay bal taas buu leeyahy markaa biwaqfin oo birafcinta yaxtafilu danbacna yataru waa ka xagga hoose inooguma fasire macnaa wuxuu uga jeedaa markaa sanadku hadduu xidhiidho dee marfuucna waa noqonaya taa waa ku muuqanaya mowquufna waa noqon karaayo haddii uu mowquuf yahay oo sanadkina xidhiidhay magacii mutasilku kama tegayo ee waa lagu idlaaqaya un kol hadduu sanadku xidhiidhsan yahay inkastaba rasuulka ilaah ayaa loo koryeelibe ka mutasilu sanadi sanadkiisu ku xidhiidhay yusamaa waxaa lagu magacaabayaa mutasilan baa lagu magacaabi wahuwa isaguna kan isagkaasna yaxtafilu bimacnaa yadhar xaala kownihi ama multabisan biwaqfin mowquufnimo isagoo ku dheehan aw birafcin ama marfuucnimo ujeedadu mowquufna waa noqon karaa marfuucna waa noqon karaa kol hadduu sanadku xidhay laakiin maqduuc hadduu yahay uu taabici kalaamkii yahay iyada lama idlaaqayo oo mutasil keliya lama odhanayo ina maqduuc baaba lagu magacaabaya haddaan la qaydahayn oo de waxa weeye aan la qaydahayn mowquufkiiyo maqduucina way noo dambeeyaan wallah subxana wa tacala aclam alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa sharaf اlmursaliin sayidina wmolana muxamed nabiy lmiyo wcala alihi wasaxbi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الموقوف مثال مقدور الموقوف موقوف كي أيام مبحث كي سيكن يهي والسمي ذا وصل وقدع قصير بصاحب الموقوف بل والأثر وإن تقف بغيره كالتابع فسافرا فقيد الوقفات موقفك أيها الكن الشيخ رحمه الله تعالى إنه الشيغية بل تعريفك سي أي إنه الشيغية إن موقفك إيا مقدوعا كدن بيا إيا مرفوعا عن صامر رينا إنتو دبوا صفاتك أخاسك أما أقوني دا متنك أي لا أولي هاي إن سندك إيا نوجنان إيجن bal sanadku inuu sanad mutasila yahay iyo inuu itisaal la-aani meesha ay jirto aan taa la eegin matniga uun la eegayo haddii matnigu dee lagu sifaynayo uun hadduu dee ama wasfi rafci ama wasfi waqfi ama wasfigan maqduuc ama wasfiga dambe wuxuuhi wasami waxaad magacowdaa adigu daa waslin macnaha xadiidan xadiid oo daa waslin itisaal u saaxiiba وqdcin ama xadiidba daa qadcin inqidac u saaxiiba wasrigu xidhiidhin ama goyna ujeedadu waa kii mutasilka iyo kii munqadica kaasoo qusira la gaabiyey bisaaxibi oo isaga lagu gaabiyoon laba dhaafin bisaaxibi ay cala saaxibi saxaabigii isaga lagu gaabiyey oon saxaabigii dhaafsanayn oo ama qowlkii ah ama ficilkii ah almawquufa mawquuf ku magacow oo mafcuulkii labaad waa kan kan balma markaa kii mawquuf kuba magacow bal wal ahara aharna ku magacow oo siaad mawquuf ugu magacaabayso waxaa kaloo culimada bacdigood ay isaga ku gooni yeedheen iyagoo marfuuca u markaa aanay magacan ku idlaaqin lafdiga alahar ayay bal markaas waxa weeyaan ku gooni yeeleen mawquufna ku magacow asarna ku magacow wain taqif haddii aada joojisa oo adigu bal kalaamkii ama xadiidkii bikayrihi ninkaa wax ta saxaabiga kayrkii ka taabiciyi taabicigiiba weeyiya fasaafiran wixii ka hooseeyo ujeedadu ciddii aan taabiciga ahaynee kaba sokaysay ataabici waman duunahu aanad dhaafin oo uu markaa kalaamkii ama ficilkii yahay oo isaga aanad dhaafinaad isagaba ku joojiso faqayid oo doonaysana magacan mawquufka inaad isticmaasho weeye faqayid qayd alwaqfa waqfigaha idlaaqin oo waa mawquuf keliyaha oo dhane dee qayd oo ciddii bal kolba ay ku dhaa adigu kalaamkiisa ama ficilkiisa ahayd eenu dhaafsanaynee taabiciga ahayd ama cidda ka sokaysay taa magaciisood sheegayso ku qayd oo dheh mawquufun calaa fulaan mise mawquufun calaa saciid ibni lmusayib oo kale faqayid qayd alwaqfa waqfiga oo ciddii bal lahayd taa kuba qayd taci dee waad xifdiy oo markaa ruuxu waa iska takmila uun kolleyna imaka jawaabtii haddii ayuu ku jasminaan lahaya waxaad iyaad u raacday un wax kale maahay waa cibaaradna xaggan dee shadriga ama dee waa waxaan wasanku keenaya uun wax kale maahan faqayid ilwaqfa waqfiga qayd oo iyada ku qayd ciddii bal lahayd uun shaksigan saaxiibkiisa ku qayd labadan bayd sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaa mawquufkii mawquufkuna waxa ay tahay markaa la idlaaqayo saxaabiga wixii loo idaafaynayo in la dhaafinahayn kaas baa mawquuf la yidhaha oo dee marfuucii waxaan kusoo marnay oo wixii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo tiiriyey markaa ama sanadku ha xidhiidho ama yaanu xidhiidhina marfuuc baa la odhanaya axaadiidii rasuulka ahayd qowlkii ficilkii taqriirkii haddaba haddii uu meeshii qowl saxaabi uu hadalkani yahay lasoo naqlinaya ama ficil saxaabi uu yahay dee taqriirkoodu inay la mid maha taqriirkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal adigu uu yahay qowl saxaabi ama ficil saxaabi uu yahay oon intaa aanu dhaafsanayn markaa waxaa lagu magacaabaa mawquuf baa la yidhaah oo markaa marfuucuna waxa weeye waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii loo nisbeeyey loo teeriyey mawquufkuna wixii loo lagu joojiyey saxaabiba weeye ama kalaamkii ah ama ficilkii ah waxa markaa iyaga in waxa weeyaan dee ay halkay jaanibka iskaga mid noqonayaana labadooduba waa wasfi matni oo waa kan ka cabirayba daa wasfin wa qadcino ujeedadu mawquufka marka la idlaaqayo ee ficil ama qowl sax